ridwan marka wanaagto waxaan salaamayaa bahda v o a ayaan salaamayaa magaaladan stockholm waxaa degan dad badan oo soomaaliya dadka ugu badan oo soomaalida ah dalkan degan waxay ha degan yihiin xaafadaha northka stockholm marka la yidhaahdo ulista hosby shiista rinkiby iyo halkaasoo dhan ay degan yihiin haddana dadka halkaas degan yihiin ahmiyadda ay leedahay in dad soomaaliyeed oo matalayaala la helo oo go-aanka xaafadda iskale waxay aada iyo aada muhiim ugu tahay bulshada degan maadaama dadka majority-ga oo deegaanka degan aan u badannahay inaan maamulkeediina aan qeyb ka noqonno oona xaafadda go-aamadeeda iyo baahiyaheenna dad ka turjumay in aan ka helno degmada aan degannahay ayay ayay runtii muhiimaddu ay tahay aniga sababta igu kaliftay in aan u tartamo positionkana waxay tahay waxaan ka shaqay jiray annagoo siyaasad ahayna waxaan ka shaqay jiray ururada bulshadaan ka shaqay jiray dhibaato kasta oo soo gaarta dadka soomaalida ee degan xaafadan anaa deganaada guud ahaana waan la socday sidaas daraaddeed in aan helno dad matala oo su-aalaha ay waalidiintu qabaan su-aalaha dhalinyaradu qabaan su-aalaha qof kasta oo soomaaliya iyo guud ahaanba xaafadda dadka degan yani ka jawaabi kara in la helo waa gartay yani mas-uuliyadaasi saaran marka laga hadlaya axmed golayaasha deegaanka inta badan ba howlaha ay qabtaan waa inay daboolaan ama wax ka qabtaan baahiyaha bulshada haysta haddii laga hadlayo xaafado iyo haddii laga hadlayo magaalaba dad badan oo soomaali ah oo adiga aad ka mid tahay oo malaha afar gaarayana waa suuragal in guud ahaan dalka sweden oo dhan ay magaalooyinkiisa kala duwan isu sharaxayaan golayaasha deegaanka baahiyaha kuu muuqda ee soomaalida haysta maxaa ka mid ah guud ahaan dadka qaxootiga ah ee ama soo galootiga ah ee wadamada gaarka ka kala yimid runtii dhibaato weyna haysata gaar ahaan dadka soomaaliyeed oo dhulkoodiina soomaaliyana burbursanaay halkan markay yimaadeenna dhibaatooyin badan la kulmay ama ha noqoto dadka sharcilaanta ha noqoto ama ha noqoto dadkii yimid oo markii ay yimaadeen dad qaxooti ku yimid dad waxbarasho ku yimid labay kala yihiin dadka soomaaliyeed waxay ahaayeen dad qaxooti ku yimid aanan helinina waxyaalihii ay u baahnaayeen marka dhibaatada haysta waxaa kamid a carruurtii haddii la qaato oo kaleeto ha noqoto iskuulladiiyo tayadoodu iskuulla yartoo ilmihii la geeyey ha noqoto environmentiga ha noqoto xaafadda aan degannahay dhibaatooyin badanaa jira oo runtii intaanna siyaasiyiinta ahayn aan qayb ka qaadanay marka dhibaatooyinkaasoo dhanna waxaa dabooli kara waxay tahay si locally waxaa dabooli kara golaha deegaanka marka inaan qayb ka noqono oo aan golaha deegaanka ama ha noqoto iskuuladii ama ha noqoto wadooyinkii ama ha noqoto hiirada guryaha ee kirooyinka iyo guryaha aada loogu qaaliyay dadka incomestigoodiyo yaroo hiiradii ama mataqaana kiradii kor loogu qaaliyey ha noqoto ha noqoto meelihii lookaaladahay oo dadku shareer ku qabsa lahaayeen oo aada adag in la helo ha noqoto meelihii dhalinyaradu ku ciyaari lahaayeen ha noqoto dhalinyarada yani waxa waye meesha waxaa ka jirta waxaa ka jirta xataa sistemkii dawliga oo ka guureen ama ha noqoto bangiyadii ha noqoto ama goliha caafimaadka ha noqoto wixii dhamaa waxay noqotay in xaafadaha aan degannahay si gooto ah looga rabo oo meel kale loo lugayo sida shiist oo kale dhibaatooyinka marka la eego meelahan aad tilmaantay oo rinkiby ay ka tirsan tahay oo mararka qaarkood xataa bilaysku uu aada ugu yaryahay waxaan filayaa xataa sanadii ugu dambeeyey in xarun booliis meesha aanay ka furnayn arrimaha amniga iyo dhibaatooyin soomaalida laga tabanaya ee dadka soo galootiga meesha ka taagan dadka soomaalida ma ka wada hadasheen laf ahaantiina dhibaatada keenaysa in si gaara laydiin arko iyo waxa laga qaban karo marka laga hadlayo shaqala-aanta marka laga hadlayo caruurta rabshaduhu ay dhex maraan marka laga hadlayo dilalka toogashada ah dilal toogashaha ka dhaca dhibaatooyin badanaa ka dhacda runtii bilihii ugu dambeeyey dadka soomaalida ee degan xaafadaha way tashadeen way isku xirnaayeen sababtaasana waxay ka timid in aan ku yeelano matalaada aan u dirsanno oo aan dadna matalo codkeenana gey kara stockholm aan dirsanno aniga laftirkayguna afkaartii waalidiinta iyo dadkii dhalinyarada ahaa ka soo baxay darteed ayaa i dhiirigeliyay inaan positionkan u ordo xisbiga aan ka tirsanahay afkaarta aan rabna inaan ka shaqaynana waxay tahay in aan samayno ka hortag inta dhalinyaradu aysan ku biirinin yacni criminalka inaysan ku biirin wakti fog in laga hortago